الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
بسم illaahi الرaxmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen talaadaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha sagaalaad ee ramadaan sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah xaflad loo dhigay macalimiin dhammaysatay tobanka qiraa'o kadib munaasabad ka dhacda degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mas-uuliyiin salaadiin iyo qeybaha bulshada oo ka qaybgalay munaasabadda faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan silsilada weeraro ah oo saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayaadka shabeellada hoose iyo baay faahfaahinada weeraradaas ayaad maqli doontaan waxaan sidoo kale caawa faafareebka idinkugu hayaa muntade tacliimi ah oo soconaya muddo laba maalin ayna ka qayb qaadanayaan dumarka muslimaadka oo maanta ka bilowday degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taas oo uu agaasinkeedu leeyahay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaasi xubintii xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaad maqli doontaan waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah ku soo dhowaada mar kale fafreebka wararka
ويسرى ساهلا يسكب لحم النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحم النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegeystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno waxaa uu noqonayaa silsilada weeraro ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka fuliyeen qaar ka mid ah wilaayaadka dalka soomaaliya ee dhaca koonfurta waddanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaal ku qaadeen xerada maleeshiyaadka radada ee deegaanka arbacow isla shabeellada hoose howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wadada xiriirisa magaalada muqdisho iyo degmada afgooy waxay nolosha ku qabteen askari ka tirsan murtadiinta gaar ahaan kuwa isku magacaabay duufaan askariga murtadka ee mujaahidiinta nolosha ku qabteen ayaa lagu magacaabaa maxamed ismaaciil daahir kaasi oo lala watay qori iyo booshkiisa uu ku hubaysnaa bay ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen xerada murtadiinta deegaanka goofguduud buurey ee hoostagta magaalada baydhabo barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb kurarka markana muntado tacliimi ah oo socon doona muddo labo maalin aynay ka qayb qaadanayaan dumarka muslimaadka ayaa maanta ka bilowday degmada jamame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose taasoo ogaasinkeeda uu leeyahay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose haddaba kusoo dhawaada qayb ka mid ah muntadihii maanta ka dhaca degmada jamaame akhwaatii fillaah ugu horreyn waxaa mahad ballaaran iska leh allah subxaanahu wa tacaala inaga dhigay dad walaalo ah muslimiin ah kuna walaaloobay kelimata tawxiid allah waxaan kaga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala inuu inaga dhigay dadka muslimiinta ee wanaagsan inuuna waafajiyey jihaadka iyo khayrka iyo wanaagga inaan iska kaashanno inuu allah subxaana wa tacaala dumarka naga waafajiyey tahaarada asturka xijaabka iyo khayrka oo idil allah ayaan kaga mahad celinayna subxaana wa tacaala bacda xamdulilahi waxaan u mahad celinaynaa maamulka degmada jamaam jazaahum allahu khayran gaar ahaan maktaba dacwa waxaan si gaar ah ugu mahad celinaynaa gabdhaha walaalaha ee muslimaadka ah ee maanta hortanada fadhiyo ayada oo ramadaan aakhir lagu jiro ciidana soo dhowdahay codsigii loo jeediyey soo ajiibay allah jalla wacalaa waxaan ka rajaynaynaa qof walibuu halkan fadhiyo socodkii uu soo galay inuu u saaray fii miisaani xasanaatihi yowma laa yanfacu maalin walaa banuun guriguu ka soo tagayna ilaahay inuu u islaaxiyey akhwaati intaa kadib maanta jamaamaan soo booqannay waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan halkan joogno la joogno dumarka muslimaadka ah hooyooyinka gabdhaha sharafta leh waalidiinta qiimaha badan iyo waalidaadka intaba inaan maanta la joogno halkan waa ku faraxsannahay runtii in masaajidkii lasoo buuxiyo oo codsigii lasoo ajiibana aad iyo aadaan isagan ugu faraxsannahay jazaakum allahu khayran maxaa idiin wadnaa marka waxaan idiin wadnaa khayr waxaan idiin wadnaa wanaag waxaan idiin wadnaa haddii aad nala sabartaan inaan kala faa'iidaysanno muddo gaaban insha allahu tacaala mashruucanagu wuxuu ka koobnaan doonaa maanta oo aan qaadan doono insha allahu tacaala muxaadaro laba muxaadaro gaaban waa isfasixi doonaa waa ramadaan shaqaa jirto biri insha allahu tacaala hal muxaadaro iyo gebogebo muxaadarada aniga aan jeedini doono insha allahu tacaala gabdhaha waxaan ka codsanayna si fiican u dhegaystaan kadibna su-aala la isweydiini doonaa qof kastoo su-aasha la weydiiyey ka jawaabana jaais uu qaadan doona insha allahu tacaala marka waa barnaamij aan rabno insha allahu tacaala inaan ilaahay dartii isu kaashano kheerna isla wadaagno inta waa la fahmi soo mahan intaa kadib walaalayaal ciwaanka aan idiin wadna waa ummahaatun dakarahunna taariikh waa ciwaanka muxaadarada waa hooyooyin taariikhda islaamka lagu xusay islaamka wax badan taray islaamka wax badan qabtay islaamkana guul iyo garab iyo gargaar badan u soo hooyey hooyada muslimaddu walaalayaal waa hooyo aad iyo aad u qaali ah waa hooyada samaysa rijaasha waa hooyada dhasha ragga qaadada oo islaamka hogaamiya waa hooyooyinka muslimaadka ah waa hooyooyinkii dhalay cumar ibn khataab abubakr sidiiq khaalid ibn waliid iyo cabdalla cazaam usaama bin laadin asheekh abuzubayr dulyadeen cabdiraxmaan xudayfa yacni hooyada muslimadda ah waa midda diyaarisa jiilka mustaqbalka islaamku wax u tari lahaa muxaadarada waxaan kaga hadli doonaa insha allahu tacaala walaalayaal tusaalooyin ku socda hooyada muslimadda ah waxaan ka hadli doonaa taariikh waxaan idiin soo warini doonaa insha allahu tacaala qisas aad iyo aad u macaan oo hooyada muslimadda ay soo samaysay xilligii hore ilaa yowminaa haadaana ay sameeyeen hooyooyinka muslimaadka ah qaar ka mid a hooyooyinka ku nool magaaladan jamaamana inay sameeyeen waa in tusini doona insha allahu tacaala dadkii hore sidiinoo kale insha allahu tacaala khayr baan idiin rajaynaynaa masaajidka ayaa la soo buuxiyey masaajidka waxaa jooga sheekh la yidhahda cabdilwaaxid ibnu zayd waa sheekh wuu khudbaynaayey khudbo ayuu akhrinaayey dadkan wuxuu ku tartarsiina in jihaadka la gala nafi maalna lagu bixiyo xilliga ayada ah waxaa jirtay in gaalada ay soo weerareen faqri ka mid a ama difaac ka mid difaacyada muslimiinta ah cabdilwaaxid ibnu zayd ayaa masaajidkii ka istaagay basra dalka halkaas ciraaq weeyaan markaasu wuxuu bilaabay inuu qudbeeyo inuu khudbo jeediyo inuu dadka jannada xusuusiyo inuu xuurulcaynta xusuusiyo masaajidka rag iyo dumarba waa la fadhiyey waxyaabuhuu sheekh yidhi waxaa ka mid ahay gabayo ayuu tiriyey oo ku faaninaya gabadha xuurulcaynta wuxuu yidhi qaadatun daatu dalaalin wamarax yajidu taahu fiiha maqtarax zaanaha allahu biwajhin jamacat fiihi awsaafa qariibaati lmilax hada sheekh wuxuu aad iyo aad u ammaanaya gabadha xuurulcaynta wuxuu u bixi magac layidhahda qaada gabadha qaada la yidhaahdo waa gabarh u saaxiib ah kalkoolin iyo baashaal iyo kheer oo idil gabarh allah jalla wacala uu siiyey waaye qofka wareersan ee adduunyada ku wareera ee adduunyada ku dhibtooda ee si kale u wareersan markuu allah shahaado siiyo wuxuu ka helayaa wax weliba wax uu jeclays agteeduu ka helayaa allah jalla wacala gabadhaa wuxuu siiyey weji uu ku kulmiyey dhammaan tilmaamaha quruxda oo idil waa gabadh alla jalla wacalaa uu sameeyey qurxiyey uguna talagalay ragga shuhadada inuu ku abaalmariyay dadka allah dartii u bixiyo dhiigooda iyo naftoodaba um ibraahiim gabiga wuu dheeraaye ammaantaas sidaa u fog markay maqashay waxay wiilkeeda la jeclaysatay in gabadha xurulcaynta lagu daro dadka meesha fidna ay markhaati ka noqdaan waa yahay gabadhu xurulcaynta marka lasoo doono ma dahab iyo doolar diinaaraa laga keenaa mase meherkeeda wax kale waay horta gabadhu xurulcaynta meher ma leedahay nacam meheray leedahay meherkeedu waa macruuf gabadha hadda marka lasoo doono maalan waxaa leedahay ani toban garaan soddon garaan intaasoo boqoloo doolar ma intaasoo xoolo ayaa meherkeyga ayaan ayaan u baahnaa in ligu nikaaxiya meherkeyga uu yahay amaa gabadha xuurulcaynta meherkeeda wuxuu yahay in allah subxaana watacaala dartii laguu dilo in allah jalla wacalaa dartii lagu yani gantaal kuugu dhaca inay xabad kuugu dhacdo in allah dartii subxaana watacaala laguu dilo um ibraahim ayadoo middaa og ayaa waxay tiri waxay ku tiri sheekh cabdilwaaxid ibni zayd gabayada hadda aa ka tirisi sheekhow xuurulcaynta waa i cajibiyeen mar labaad iigu soo celi mar kaluu ku soo celiyey aad iyo aadna wuu u ammaanay xuurulcaynta iyo jannada kadib ayaa waxay tiri maamada umu ibraahiim ayaa istaagtay marka waxay tiri sheekhow gabadha aad tilmaantay wiilkayga ibraahiim ayaan waxaan raalli kaga noqdo in lagu nikaaxiyo wiilkayga waxaan rabaa inuu jihaadka gala waxaa laga yaabaa alla jalla wacala inuu shahaado siiyo oo maalinta akhar hooyadii abihi uu u shafeecabe markaasaa wuxuu yidhi khayran in sha allah kadib hooyadii waxay tidhi yaa ibraahiim yaa ibraahiim wiilkeeda u wacday wuxuuna dhex fadhiyey masjidka kadib waxaa istaagay wiil aad u yar oo dhallinyaro ah oo wejigiisa u malaysad filqatun min alqamar jamaalka alla jalla wacala uu siiyey waxay ku tidhi yaa ibraahiim waxaan ibraahiimo wiilka waxaan kula rabaa gabadhaas hooyo ee adiga gabadhaa ma rabtaa diyaarna ma ku tahay meherkeedana ma bixinaynaa markaasaa wuxuu ku yidhi nacam hooyo diyaar ayaan u ahay kadib waxay tidhi allaahuma innii ushhiduka annii qad zawajtu waladii min haadihi alxuuriya fataqabalhu minii ya arxama araaximiin ilaahayow waxaan kugu markhaati gashanayaa inaan wiilkayga u guuriyey gabadhaa xuurulcaynta ah ee ilaahu iga aqbal meherkeedana wuxuu yahay inuu dhiiggiisa ilaah dartii u bixiya casharata aalaaf diinaarna way bixisay lacag aad u badanna halkii ayay ku bixisay kadib intaa kadib wiilka ayay gacanta qabatay waxay la tagtay magaalada waxay u gaday faras waxay u gaday yacni seef iyo hub u ku dagaalama kadibna waxay tidhi yaa waladii ciidanka inaad raacdid isdiyaari waxaa isu diyaarisa inaad jihaadka geshid allah jalla wacalaa dartiin inaad u jihaadid kadib wiilkeeda ayay macsalaamaysay markii ugu dambaysana waxaa u gaday kafan ka warran wiilkaaga kafanaa u iibinaysaa wuxuu isku qurxin lahaa u iibinaysaa hub ayaa u iibinaysaa kadib waxaa leedahay hooy orod jihaadka aad kadibna waxay tihi ducada soo socoto markay wiilkeeda aad ula dardaarantay oo ay si fiican ula hadashay oo ay diyaarisay kadibaa waxay tihi orod bax allah jalla wacalaa waxaan weydiisanayaa inaan mar dam adduunyada kugu arkin keliinaan aakharo kugu arko taa ducame masohabaar yaa duca masohabaar waaya duca waaya laakiin annaga waxaan leenahay orod hooyo bax xagar dheer dhadhaab maxaa la idhahdaa ii sheeg maraykan ingiriis hooy tahriib lacagkeen macnaha dadka waxay rumaysteen aayaadka ka hadlaya shahaadada iyo jannada iyo shahiidka iyo nicmada aakhara kadibay waxay rabeen inay nimcadaas helaan marka waxay ilmaha u dhalaysaa hooyada inay tarbiyayso ilaahay dartii inay u baxaan ibraahiim wuxuu raacay ciidankii kadibna waxaa la galay dagaal runtii aad aad u adag waxa lagu dagaalamaya waa seef iyo warmo waxa laga hortagaaya waa gaal waagii hore telefoonno ma jirin waxba lama soo sheegi jirin ciidanka markuu soo dhow yahay farda dheeree la soo diri jiray kadiba magaalada dhana waxay istaagaysaa dhinaca ciidanku ka imaanaya jidka istaagaysaa qof wali marku wuxuu fiirinayaa qofkiisi ma socda ma soo soo shahiiday ma soo dhaawac imu ibraahim waxay ka mid ahayd dadkii baxay oo ciidanka soo dhoweynayay kadiba waxay waraysatay ciidanka wiilkeeday fiirisay way weysay marka waxay weydiisay yani sheekhi iyo dadka waxay weydiisay hadiyaddii aan diray ma liigu soo celiyey mase allah jalla wacala waa iga aqbalay markaasaa wuxuu ku yidhi abshirii ya umma ibraahiim allah jalla wacalaa hadiidaada wuu aqbalay waqad qutila ibnuka shahiidan wiilkaagana soo shahiid ah ayaa la dilay kadiba sujuud shukri la dhacday waxay tidhi allah ayaa mahadsan hadiideeda iga aqbalay oo marnaba igu soo celinin
nabiga sal allahu alay wasalam ayaa arka safiya marka xaaladdeeda xaalad kaleeta ay tahay wiilkii ayuu wuxuu ku yidhi ka fogay hooya goobta dagaalku si uu nabigu u qariyo safiya inaysan arkin xamse shahiidkiisa xamse oo la suurad xumeeyey uu og yahay nabigu sal allahu alay slam sida uu jeceshahay inaysan arkin ayuu nabigu ku dadaalaya sal allahu alay wasalam laakiin mayna ka qarsoonaane way aragtay kadibna waxay tidhi asadullaahi wa rasuulihi miyaa shahiiday way sugnaata laakiin allah tabaaraka watacalana wuu sugay kadibna waxay tidhi muila biasad illaah laa dayra idan waa la suurad xumeeye miya dhib ma lahay tidhi iyadoo markaas sidaasoo kaleeta aad moodda libaaxad kaynteeda loogu soo galay ayay nebi maxamed diinta ilaahay difaacaysa maalintaas maalintii uxud keliya maahana wa fi lkhandaq maalintii khaswat lkhandaq la joogay nabiga sala allahu alay wasalam xaaladdu way ku adkeeday magaalada madiina ee aan garanayno xilligaa intay la ekeeday ayaa waxaa go'doomiyey ciidan toban kun kor u dhaafay oo quraysh iyo axsaabtii la socotay ah waxaa sidaasoo kaleetood ballantii ka baxay nimankii munaafiqiintahay magaalada madiina deganaa nimankii yuhuuddahay nimankii yuhuudda ahay ee la yaqiinay bani qurayda ayaa ballantii igana waxa weyaan buriyey waxaa sidaasoo kaleeta labada qayba u kala dib qaadaya munaafiqiintiio sufuuftii muslimiintana qalqal ku ridayo yahuuddina laga yaaba inay markaa maxaa la dhahaa akhbaarta u geynayaan waatun allah tabaaraka watacaala qur-aankiisa ku yidhi id jaa'uukum min fawqikum wamin asfala minkum waizaagat alabsaar wabalagat alquluubu alxanaajir watadunnuuna billaahi dunuun waa kuwa maalinkii munaafiqiintu ay lahaayeen allah rasuulkiisu wayna kadiyeen waxayna noo sheegeen ballanqaad beena waadii nabi maxamed sal allah alay wasalam markii uu dhagaxii ku dhiftay garweyntiisa ee uu bishaaraynaya muslimiinta uu bishaaraynaya in shaam la furo doono oo sanco la furo doono oo kisra iyo ha- markaa maxaa la dhaha furus la dullay doono ay beensanayeen indhahayeen midkeyn ma awoodo in uu waxa weeyaan kaaji uu duurka u aado cabsina dina haysa darteed rasuulkuna wuxuu leeyahay muxamedna wuxuu leeyahay waxaan fura doonaa kisra iyo furus iyo sanca iyo waxa weeyaan shaam walle waxay dhaheen kan waa markaa xaalkiisa caadi ma laakiin allah tabaaraka wa tacaala intii rumaysay iyo rasuulkiisa maxay dhaheen ilaahay wuxuu ka tilmaamay in arrintaas ay u siyaadisay maxaa la dhahaa ee, iimaan iyo tabaad su-aashkood waxay leedahay maada qaalat um ibraahiim cinda samaaci istishhaadi ibniha um ibraahiim maxay dhahday ku qooshay markii ay maqashay wiilkeedii inuu shahiiday qofka gacanka meesha lagu keena insha allahu tacaala qofkii muxaadarada xusuustay muxaadaraday ku jirtay um ibraahiim marka la yidhi wiilkaaga wuu shahiiday hadal ay dhahday hadalka ay dhahday sheek afcaali ku sheeg naf soomaali ku sheeg kii kuu fudud asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu markii oo uu imaaday wiilka oo bishaarada markaas waxay dhahday maxaa ii wadaa tacfiya mafikal bishaaro markaas wuxuu yidhi bishaare ayaan ku wadaa bishaarada maxay tahay haddaa dhaad wiilkii buushii bishaaro waay haddaa dhaad wiilkii uu soo noqdo tacfiya ay tahay maasha allah jazaa allah khayr gabadha walaasha su-aasha aan weydiin ibraahim hadalkii ay dhahday markay maqashaadka wiilkeeda jawaabta ay ka bixisay waa mid sax ah sidaa darteed nambarkan waa ka qornay toban dolar ku guulaysatay insha allah waana loo soo tuuraa biidn illaahi tacaala su-aasha labaad waxay tahay waxaa sheegtaa umu maxamed wiilkeeda markay ku tiri qustantiniya furo hooyo uu caajisay u cabsaday waxay dhahday afar shay aad qustantiniya ku furanaysaa afarta shay sheeg afarta shay umu maxamed ay ku dhiirigelisay wiilkeeda inuu qustantiniya ku furanayo sheeg marka koowaad qur-aan inaa ku furtid magaalada markaa geli inaa ku furtid marka labaad qor inaa suubsato marka saddexaad islaamka maxaa la dhihi jira inuu ku jeclaad uu kaa cararin marka afaraadna markii uu furto kaniisada uu ka aadaamayo islaam marka koowaad qur-aanka inuu ku furo aa uu qur-aanka uu ka dhigto maxaa la dhihi jira wehel marka labaad qoriga inuu suubsado marka saddexaad inuu muslimka ka cararin uu soo dhawaysto ay jeclaadaan marka afaraadna maxaa la dhihi jira mise meesha kiniisadaheedoo gaalada ay joogto ay u ka aadaamo جزاه الله خير gabadha walaasha su-aashii la weydiiyey oo ahayd um ibraahim markii la yidhi maxaa yacni wiilkeeda markay ku dhiilgelis inuu qustantini furt afar shay ay u sheegtay afartii shay waxay ahayd alqur'aan wasilaax waxub nnaas wasultaan annagaa ugu dareemay tan afaraad annagaa ugu dareemay sultaanka jazakum allahu khayran ayadana toban dolar ay ku guulaysatay jazakum allahu khayran akhwaati fillaah ee kulankan birihu inoo jiraa muxaadaraad kalena waa jiraan jawaa'is kalena waa jiri doonaan hadafkan ka leenahayna wuxuu yahay inaan isbaraarujinno anagu reer jamaa ma jamaa ma mandiqad aad u fiican waayo runta aad iyo aad waan u jecelnahay jazaahum allahu khayr waa mandiqad ansaar waa mandiqad khayr badan الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaana si soo gaarnay markana xaflad ayaa loo dhigay macalimiin dhammaystay tobanka qiraa'o kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mas-uuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay xafladaasi xafladan oo lagu qabtay magaalada jilib waxaa qabatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ijaasada sanadka ah ee qur-aanka lagu siiyey ilaa iyo koo iyo toban macalimiin ah kuwaas oo ka kala yimid wilaayaadka kale ah jubbada dhexe baay iyo shabeellada hoose dadka ka hadlay xafladda waxaa ugu horeen ka hadlay sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah وقد قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن شاء الله تعالى وحير وحان كهضلينا ما دام قرآنك إلهي سبحانه وتعالى لقو وينين هيا حفلدا كارهان معلمين تا een, cilmu lqiraa'aad ka takharujtay oo wiilal iyo gabdhaba leh annagana maanta mas-uuliyiin culimo waasiya nabadoonno markhaati nalooga dhigay inaan macallimiin tihiin yaan insha allahu tacaala waxaan ka taabanaynaa allah subxaanahu wa tacaala aayaddan akhrin wuxuu ku leeyahay dadka muuminiinta ah allah subxaanahu wa tacaala adduun iyo aakhira waa kor yeelay ruuxu mar hadduu towxiidka u saxmo oo towxiidkiisa uu saxan yahay ilaahay adduun iyo aakhira waa kor yeelay haddana dadka cilmiga leh oo diinka la yaqaana ilaahay waa sii koryeelay subxaanahu wa tacaala cilmigu marka ibnu xajar casqalaani fatxulbaari suu ku leeyahay cilmigu waa qur-aanka xadiidka iyo fiqiga weeyaan culuumtan kale la barto culuum addunya weeyaan laakiin cilmigu saddexaasoo ka indilaaqaa iyo aalaadkiisa weeye ilaahay marka subxaanahu wa tacaala cilmigaas diiniga ah ee qur-aan iyo xadiidka iyo fiqiga leh oranaysaan qur-aanku waa kalaamu raxmaan subxaanahu wa tacaala ninkii marka barta shayga sharafta leh ruuxii bartana shayga sharaftiisuu yeelanhayaa dadka marka mucalimiinta ah oo dadka diinta ilaahay barahaya waxaa laga rabaa aadaab baa laga rabaa haddii laakiin cilmigii aad barato laakiin aad ku dhaqmi weydo cilmigiina waa dulaysay adna waa isdulaysay hamaam bin munabih wuxuu leeyahay raxmatullaahi calayhi cilmiga ruuxa markuu barto sharaf ayuu helhayaa wain kaana daniyan xataa markii hore ruux qarsoon oon la aqoonin buu ahaa wiilaan la aqoonin buu ahaa gabadhaan la aqoonin buu ahaa cilmiga markuu ruuxa barto sharaf ayuu yeelanhayaa waalciza ruuxa wuxuu helhayaa cizi iyo sharaf wuu helhayaa mar hadduu diinta ilaahay barto subxaanahu wa tacaala markiisii hore wain kaana muhiinan ruux ihaanaysan buu ahaa wain kaana qasiyan xarakatu shabaab mujaahidiin dadaalka ay sameeyeen inay raggan xareeyaan rag meelo badan loo keenay qiraadkii la baro jazaakum allahu khayran ilaha idin barakaya camalkiin waxaa waxaa lagu sii farxa ah jamciyat lqur'aan oo ardadii ka takharujtay qiraa'aadkii dib ugu celiso macallimo u qaadatay khayr allah sii ayagan waxaadu fiican wu waxaa dardaarankeenna uu yahay ikhwaanii cilmiganu camalfal buu u baahan yahay cilmiganu tawaaduc u baahan yahay cilmiganu wuxuu u baahan yahay ammaan u baahan yahay cilmiganu wuxuu u baahan yahay asaqaa deeqsinimo in la deeqo oo dadka la siiyo dadku maal uma baahna cilmi u baahan yihin waxaa laydinka baya howlaha inaad dadaashaan wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum raxmatullahi barkatu markan aan eegno kelimadii uu munaasabadda ka jeediyey maamulka jamciyadda qur-aanka kariimka oo ka hadlaya ujeeddada munaasabadda أولا وحن لنا بعد حمد الله وشكره والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنت كسوق يبقى شيء فرديده جزاهم الله خير وجعل جنة الله مثواهم لنا وحن ربا وحير أنا قيحه حفلد عد معناه لو فردي مانت جوجش عد يفت سنتهاي أيا ربا وحير أنا قيحه بيت بكوي الإمام الشاطبي بكتاب كيس أو كقري ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ay yusmaa wayudraa wayucqalaa marka qofka baab ku leh ee majaalka in la sheego hebel in la yidhaahdo ma laga maarmaaya dadkaas waxaa weeyaan waa mucallimiin marka hore ka kala yimid laba meelood dhiib waxay ka timid markaas magaciis la yidhaahdo markaas abidardaa lirtiqaa'i ilaa manaasili alquraa'i markaas la yidhaahdo ayay ka yimaadeen dhiibta kaleetana macahad imaamu sakhaawi ayay ahaayeen qaybta kaleetana sidaa markay yihiin marka jamciyaddu sidaa ogsoontihiinba mar walba ay ka shaqaynaysay in la soo saaro macallimiin la soo saaro ayay ka shaqaynaysay shaqadii jamciyadda qabanaysa ee ka mid tahay waxaan gudugalnay marka macallimiinta in la diyaariyo dadkaana ka mid eh tiradooda guud ahaan kow iyo toban waaye kow iyo tobanku waxay kale yihiin toban oo rijaal ah iyo hal qof oo haweenay ah intaas wey macallimiintu waxay ka koobanaayeen rijaalan wa nisaa'an ay ka koobanaayeen gabdhaha hal gabar baa ku jirto dad xafladda loo dhigaayo in qur-aankii loo kaco loo istaago la barto la xifdiyo lagu dhaqmo macnihii la barto ummat alqur'aan in la noqdo alqur'aan alqur'aan yaa ummat alqur'aani haddaa u soo laabto juhdi badan waa la bixiyaa waxaan leeyahay juhdiga ugu badan la bixiinaayo wax dartiis loo baaba'a gabdhaha garoobo u noqdeen wiilish u wada shahiideen ciyaalka aytaam u noqdeen liajli hada alkitaabi way wajazaakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekh xasan yacquub oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أولا وحان أمهد علينا الله سبحانه وتعالى ina ahaysiiyey ilaahay waxaan oga mahadcelinaynaa nasriga iyo guusha iyo ta'yiidka ilaahayna siiyey shalay dhow waxba maanan ahayn maantana ilaahay magaceennii wuxuu ka sara yeelay magacyo badanoo dunida ka jiray aa ilahay ka sara yeelay annagoo muslimiina magaca islaam gaalka ku nool eshiya weliba ku nool kuuriya shimaaliya ama ku nool yaabaan inuu maanta maqlo jihaad iyo waxa la yidhaahdo iyo waxa loo jihaatamayo inuu maqlo kadibna luqadda carabiga uu barto si uula socdo waxa ka socda caalam alislaam shalayna lama aqoonin ilaahay baa subxaana wa tacaala sharafkaas ina siiyey ilaahayna diinka nugu fadilay iyo inta aan islaamku haysanno aynu dirirayno ilaahay baa mahad leh dadka macallimiinta ah dadka soomaalida ama dadka muslimiinta agtooda qiimo weyn bay ku lahaayeen ilaa iyo maantana qiimo weyn bay ku leeyihiin macallinku wuxuu ahaa qofka lagu daydo oo dadku ay yidhaahdaan macallin hebel baa qur-aanka isoo baray la ixtiraamo laga dambeeyo haddana waa sidi waxaan rabnaa qiimihii asagaa in la ilaaliyo qiimihii asagaa macallimiintu xaggooda inay ka ilaaliyaan qiimahaasna runtii macallimiintu way lahaayeen nimaanan qur-aanka baranina dadku agtooda waxba kama ahayn mansilaa loo sameeyey xamladii weynayd ee aynu galnay labadii sano ama labaatankii bilood aynu soo dhaafinay cadowga nagu soo qaaday waxaad ka warhaysaan xasan gurguurte iyo xulafadiis ama amerikaan iyo xulafadooda inay ku jabeen min xayu alcaskari wa min xayu asiyaasa wa min xayu aliqtisaad dhinac kasta inuu ilaahay ku jebiyey ayagoo ay la jiraan diyaaradihii ugu badnaa abad intaan macaarigta kula jirnay cadowga turkiga berakdaarka la yidhaahdo kuwa amerikaanka helikabtaradooda ayagoo har yihiin waxaa weeye xamlatu daa'iraad bay ahayd laakiin muslimiintu waxay yidhaahdeen xasbuna allahu wa nicma alwakiil meeqaad u joogteen oo xaadar u haydeen xamlaadka saliibiyada nagu soo laalaabtay kam meeqa xabnaa soo marnay kulamaa ay xamlo timaado halkudhigeedkeena wuxuu ahaa xasbuna allaahu wa nicma alwakiil ilaahayna waa naga kaafin jiray xamladaas waxay ku dhammaatay bilfashal bay ku dhammaatay rajacuu maca khufay alxunayn faruu wahum yajruuna adyaala alfashali walhaziima gaalada amisom ee annaga nala joogtay magac kasta hala baxda ee kufriga annaga nala joogay asagana wuxuu joogaa ya'sigii ugu dambeeyey waddankeenna geedi bay ka yihiin sheekh yuusuf alcuyeyri calayhi raxmatullaahi baa wuxuu yidhi dagaalka iyo guusha maaha cadowga macaarigta inaad ku jebiso keliya waxaa guulaha waaweyn ka mid ah macnawiyaadkii cadowga ku hayay inuu kula dagaalamo inaad jebisid amisom iyo amerikan iyo riddo macnawiyaadkii ay hayeen tobaniyo dhowr sano kadib dagaalkeena ay u hayeen maanta ma jiro ma jiro maanta waxaan ilaahay ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala xafladaha soo socda iyo kuwa iman doona cawaasimta dalka ee muxtalka ah inaan insha allahu aynu ku dhigan doono ilaahay idinkiisa wamaa dalika cala allahi bicasiis arrinkaana ilaahay agtiisa kuma culso waxweyn kuma aha gacanna jihaadkii baa lagu wadaa gacanna horumarinta mujtamaca bulshada lagu wadaa dadkaygaga waxbarashada idinkaa u fadhiya waa kuwaan u arkaysaan wax alle wixii gurmad ahaa ummaddu u baahanaydna waa la sameeyey marka waxaana laka doonayaa walaalayaalow inaan iska garabsanno camalka adag cid waxaa leehi ninkii joogaa lagu dilaa qarniga kan annagaa joogna annagaana raayadan tawxiid ka qaadnay shalay baan ilaahay weydiisanay allahuma aqim raayat tawxiid annagoo macallimiin dugsi iyo xalaqaadka wax laga akhriyo meelaha la joogjoogo ilaahay waa keenay meel looga leexdeen male haddii chrismas la keeno haddii dhulka isla gelgelo haddii wax kastoo yimaadaan xaggaa uga tegaynaa ra'sumaalka ma laga tegaa ra'sumaalka aan haysano waa diinkeenna ilaahay baa maanta nasiibkeenna ka yeelay aminka inaan noolaano salaxudiin alayuubina ilaahay maalin buu nasiibkiis ka yeelay maantana annagaa ilaahay qayb ahaan noogu soo aadiyey shaqadan way muslimiintu leeyihiin sida ay ahayd inaan gudanana ka rabaa aan isgarabsanno rag iyo haween inaan isgarabsanno waxaa walaaluhu qaar ay baraarujiyeen ragga culimmada ee qur-aanka bartay faanore fara kama qodna dadka annagana sugaayo inaan cilmigan shareecada aan gaarsiinno iqraa'aadka tirada ay leegyihiin iyo dadka hadda waa soo baxay hadda la leeyahay oo tiradooda aadkay u yar tahay marka la isku eego waxay la mid yihiin beer boqol hektara matoor jangafaay la saaray muxuu waraabinaa yasqi maa xawlahu insha allahu markii aan ilaahay tamkiinna siiyo intaa in ka badanna way suurogeli doontaa waa bilow idinku marka bilowgii baa tihiin qiraa'aadka marka la yidhaahdo bilow baa tihiin qaybtii u horraysay marka wax soo baratay baa tihiin jazaakum allahu khayran soo baxday waxaan rabnaa marka dadka idin fadhiya dad yar ma aha dadka qiraa'aadka idinka rabaa dad yar ma aha dadka qur-aanka lafdigiisaba eberba ka ah ayaa ciiddaa ka badan nimiyo marka intaad wax baranayseen dad baa bannaanka taagnaa qorraxda sugayay idinku fursad waxaa hesheen qiraa'aat alcashara aad ku barataan oo tartiib aad meel u fadhidaan intaad tartiibku aa wax baranayseen dad baa dhididka iyo dhiigga ka dhammaaday ilaahay hadduu idin keenay gacanna jihaadka ku gala oo furmaha aada gacanna dadka qur-aankii iyo qiraa'aadkii iyo tasiixigii dadku bara soo dhowaada aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa mar kale iyo mar kale iyo mar kale ee gabdhaha iyo ragga iyo culimmada iyo qiyaadada iyo ragga meesha fadhiya fajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu intaasi kadib waxaa kelimad qiima munaasabada ka jeediyey sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا علي إلهي أما هذا سكاله سبحانه وتعالى إلهي إنه كل مية مكان كان آتكو قيمة بضن وأن كو حسين وكو إكرامينا ولا لهن معلمين تا كقلين جبيي طبعا كقراءة إلهي سبحانه وتعالى kulankaa naga soo qeybgeliyey ayaan u mahad celinaynaa subxaana wa tacaala bacda xamdilaahi waxaan u mahad celinayaa eh, walaalihii eh, macalimiinta u soo dhabar adeegay waxbarashada wakhtiga dheer soo qaadatay juhdiga iyo dadaalka badanna ku bixiyey ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka allaha ugu daraan leenahay Eh, macalimiintii wax soo bartay labadii sheekh ee hadda hortay meeshaan ka hadashay ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha siiya miaalkoodaoo kalena ilaahay dhexdeena ha ku badiyo insha allahu tacala ilahay weydiisanayna waxay ku soo siyaadiyeen wilaayaadka islaamiga iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaanba eh, arrin fiican oo aada u wanaagsan oo kudayasho mudan iyagoo kalena insha allahu tacala ilaahay waxaa weydiisanaynaa inuu inoo badiyo mirahoodiina hadda waan haynaa kow iyo toban iyagoo insha allahu tacaala Eh, kow iyo tobankana mid walba waxaan ka rajaynayaa ka ugu yar kow iyo toban kale inuu soo saaro iyo ka badan hadduu ilaahay idmo sanadaha soo socda hadduu ilaahay idmo xaflado kuwa lamida ama ka qiimo badan oo mid walba oo macalin uu soo saaray arday kale oo tobanka qiraa'o yaqaana yaan ilaahi subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu ilaahi subxaana wa tacaala inoo hirgeliya waxaan sidoo kale u mahad celinayaa jazaahum allahu khayran walaalaha maktabka dacwada iyo jamciyadda qur-aanka kariimka oo iyagoo arrintan u dhabar adeegay wakhti badanna ku bixiyey ficlanna xilliguu jihaadku bilowday la kowsaday dacwada inay bilaabaan qur-aankan ahmiyad gaaraysiiyaan iyaguna insha allahu tacaala dadaalkoodii mirahoodii iyuu ilaahay maanta tusiyey alxamdu lilah tan iyaga waxay u kordhinaysaa dadaal iyo juhdi badan inay la yimaadaan isku daygaan hadday ku guulaysteen kuwo kaloo badan insha allahu tacaala inay isku dayaan yaan rajaynaa insha allahu tacaala oo uu nagala joogo sheekheena aburuqiya waxaan rabay insha allahu tacaala dee kelimaadkii waa dheeraaye dardaaran un baan rabaa insha allahu tacaala inaan soo jeediyo walaalaha culammada ah ee shuyuukhda ee macalimiinta ee kasoo qalinjibiyey ee xafladan takriimka maanta loo dhigaya horta ilaahay subxaana wa tacaala uu idiin nimceeyey wax ilaahay bani aadan uu siiya oo ilaahay ugu deeqa waxa ugu wanaagsan oo ugu khayr badan ilahay kitaabkiisa ilahay kitaabkiisa oo idin baray qiraa'aadkii oo dhan ilahay subxaana wa tacaala uu idin baray maanta horteennaa laidinku siiyey ijaazadii laidinku siiyey min yowmina haada laga bilaabo imtixaan yaa idiin bilowda marka insha allahu tacaala waxaa la rabaa qof walba inuu ku talagala imtixaankaa siduu uga gudbi lahaa shalay meesha aad joogtid ma joogtid maanta waxaa tahay qof macalima oo ilaahay kitaabkiisa xambaarsan oo ijaasadii haysta oo khalaa'iqdan horteedii looga marakacay inay mataqaanaaye ruksadaa laidiin siiyey inaad ummadda diinkaa bartaan oo fasaxaad u haysataan ammaanadaa idin saaran marka waxaan idinka rabaa insha allahu tacaala sida walaalihii iga horreeyay u dardaarmeen si xilmi iyo dulqaad leh tawaaduc leh inaad u gudataan insha allahu tacaala fursaddaa marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala saaxadan jihaadka iyo shareecada ilaahay lagu dhaqmayo dhexdeeda inaad ku sabirtaan taa waa mas-uuliyad idin saaran insha allahu tacaala si gaara miraha inaad ku ilaalisaan cidda beeratay dhexdeeda insha allahu tacaala waxaan kaloo idiin dardaarmayaa inaysan idiin kornin isla weyni oo tawaaduc badan aad la timaadaan aqoontu dadka qaarna waxay u kordhisaa inay isu duleeyaan ilaahayna kor ugu qaadaa dadna waxay u kordhisaa inuu qofku isla weyni qaado macallin yaroo qur-aanka jebinaya hadduu arko uu yidhahdo bal waxaana macallin eega ummadda wax u akrinaya masaajid lagu tukanaya haddii la arko inuu yidhahdo bal eega suu qur-aanka u akrinaya ninkan waradoo qur-aanka soo baro adiguba shalay sidaas ahayd kadalika kuntum min qabl faman allahu calaykum ilaahay adinku galladaystay waxaan marka idiin dardaarmaya insha allahu tacaala fursad walbo aad heshaan haddaad safar ku jirtaan haddaad meel joogtaan haddaad masaajid joogtaan waxa ugu yaray dadka aad ka saxaysaan suurat faatixa noqoto Eh, farxaddan waxay u soo hooyatay horta wilaayaadka islaamiga oo dhan iyo usoo hooyatay laakiin annaga guuliya inoota inagoo dagaal ku jirna halgan ku jirna inaan xaflad u dhigno kow iyo toban macalimiin oo ka qalin jebisay tobanka qiraaw so wax ilahay lagu mahad celiyo maha alxamdulilah wey wax ilahay aan uga mahad celino farxad weyna inoota marka insha allahu tacaala farxaddan marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala si ilaahay noogu laazimiya inaan ilaahay ku shukrino mahadaan badan oo khaasatan wilaayada jubbal wusta oo martida aad u tihiin macadkuna uu ku yaal labada macallin ay marti u yihiin oo joogaan ardaduna ay joogaan jubbada dhexe haddaan nahay waa idinku soo dhaweynaynaa eh, macaahiddii soo baxday kuwo kaloo cusubna insha allahu tacaala waa idinkala shaqaynaynaa hadduu ilahay idmo Eh, jazaakum allahu khayran si guud insha allahu tacaala waxaan soo dhaweynayaa walaalaha martida waxaan ilaahay idin weydiinayaa subxaana wa tacaala inuu idin barakeeya inuu ilaahay idinka dhigo kuwo jiil cusub oo kale soo saara yaan ilaahay subxaana wa tacaala idin weydiinayaa kuwa ay ummaddu mahdiyaan allah idinka dhigo insha allahu tacaala kuwii ahlu qur-aanka ahaa oo maalinta qiyaamo kitaabkooda midigta lagu siiyo allah idinku daro subxaana wa tacaala ilaahay kuwa uu kitaabka maalinta qiyaamo u dooda oo xujada uu u noqdo uu yidhahdo waa akhrin jiray waa ii soo jeeday allah idinku daro insha allahu tacaala kuwa jannada intay koraan salaantii jannada leh kora oo akhriya mansiladiinu waxay ku eg tahay meesha qiraa'adiinu ay ku ekaato yaan ilahi idin weydiinaya subxaana wa tacaala inuu idinku daro wajazaakum allahu khayran washakar allah xusna istimaacikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakatu ugu dambeyn waxaan idiin soo gudbinaynaa dareenka qaar ka mid ah ardadii la siiyey ijaazada qur-aanka gaar ahaan macallimiintii la siinayay ijaazadaas tobanka qiraa'o anoo ah macalin abubakar alhaadi haddii aan cabiro dareenkayga xaqiiqa ahaan waxa weeyaan waxaan ku tilmaama garanayo waa wax weyn oo allah tabaaraka wa tacaala uu ina soo gaarsiiyey waxaan leenahay culimmadii ilaahay sababta noogu yeelay jazaakum allahu khayran guud ahaan dadka muslimiinta waxaan leeyahay siduu ilaahay tabaaraka wa tacaala noogu galadeystay nimcadan weyn idinkana ilaahay idin sababo laakiin waa arrin u baahan dadaal dheeriya iyo juhdi qof kastoo marka waxaan leeyahay muslimiinta ka mida ku dadaal sidaad ku gaari lahayd xasilinta cilmiga iyo mustawina soo gaarnay intaas ayaan kusoo koobaya baaraka allah fiikum walaal dadaal dheer baan usoo galnay xaqiiqa ahaan waxa weeyaan markii ugu horraysay ee sanadii ijaaza aan helo soddon iyo lixdii bise soddon iyo shantii bay ahayd ijaaza xawla alqur'aani alkariim qiraa'at abi camri qiraa'ata caasim sheekhaygii sheekh nuur macalin cabdiraxmaan baa ugu horreeyey oon ka helay waxa weeyaan maantayna wuxuu ilaahay isoo gaarsiiyey inaan dhammaystiro tobankii qiro inaan helo islamarkaana aan gacanta ku dhigo ijaasooyinkii maca asaaniidaha almubtasila ila nabiy sal aleyh wasalam marka waa arrin farxaddeeda aanan hadda soo koobi karin qof kasta oo muslimana waxaan leeyahay ku dadaal sida adiganaad u gaari lahayd hawshan oo kale baaraka allah fiikum bismiillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sal allahu aleyh wasalam juhdigaas waa juhdi weyn oo cadiima oo laga rabay qof kastoo muslim ah oo salafu saalix waddadiisii ku dayanaya nebigu sal alay wasalam aa ku dayanaya laga rabay weeyaan marka arrintaas waa arrin aad iyo aad u faraxsan oo ilaahay subxaana wa tacaala annaga uu noo nasiibay shaqi afriqiya geeska afrika ahaan oo mujaahidiinta joogta ilaahay subxana wa tacala uu ku manaystay marka arrintan waa arrin aad iyo aad u qurux badan oo aad iyo aad u wanaagsan weeyaan dhinacna in ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo qur'aankii lagu tacdiimiyo dhinacna cadowgii ilaahay subxaana wa tacaala lala diriro oo ilaahay subxaana wa tacaala suu sheegay amarkiisa la qaatay lala diriro oo aan laga daalin arrintaas waa arrin mudan in la bogaadiyo oo in la duceeyana mudan weeye xarakadan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay idin barakeeyo shuhadadiina ilaahay shahaadada ha ka aqbalo keenii jooga ilaahay ha xifdiyo juhuuddiina dadaalkiinana ilaahay ummadda muslimiinta caamatan meel kastoo ay joogaan allah u barakeeyo ijaasadan hadduuna qaadani maraaxil badan yalahan mari dadaal badan yalahan mari marka kuwaad may mahnaqaan allah subxaana wa tacaala oo niin suurtageliya inuun haddageega qaadana garaa'aadka casharada ah oo mutawaatirada ah almutasilata binebiy sal allahu alay wasalama taas horta ilaahay ka mahadsan macallimiintii hana deersadeen may baalana jazaahum allahu khayran may kalalka dara lahaayeen dadka walaalaha muslimiinta qur-aanka barashadiisa marka hore ninka dadaalan ijaasada shuruud iyo nidaam iyo hoolo badan leh tamaana iska qaaday leymaa marka meer lahaayeen qur-aanka xifdashay ka dadaalan marka hore tasxiiga dadaalan culuumtirka dadaalan inshaallah waxaan ma cabiri kara xooga farxaddayda ee markii ugu horreysay oo ijaaza iyo barnaamijkeeda iyo xafladeeda aan ka qayb galay amba la yiri waxaad qaadata waa alijaazat alqiraa'aat alcashara almutawaatira alsuqra awalan waxaan leeyahay allah subxaana watacaala ku mahadsan duma raggii juhdigaa soo bixiyay macallimiinteenni ilaah subxaana watacaala nagu soo dadaal har habeen u soo jeeday oo wakhti badan na siiyey aa ku mahadsan ilaahi subxaana watacaala dembigooda allah dhaafo ajirkooda allah weynayo miisaanka la aakhira la wasaara anagana kuwa waddadooda mar allah naga dhigo intaa kadib waxaan dardaarno dadka muslimiinta insha allah tacaala guud ahaanba ilaahay qur-aankiisa kalaamkiisana ay daneeyaan daryeelaan bartaan ku camal falaan gaarsiiyaan difaacaan khaatimideenna lah ka dhig shahaada fii sabiili illah ikhlaasan waxaan dardaarmayna insha allahu tacaala dadaal iyo joogdigii socdeen la labalaabo ikhlaaska ilaah subxaana wa tacaala anagu arsuqi ikhlaas lagu dadaalo ilaahay cabsiisa loo kaalmayso waa la gaaraya insha allah wamaa daalika cala allahi bicasiis inaan aragno maal kale oo xafladeen lagu dhigaa kismaayo iyo xamar iyo meel la mid ah awlan allah subxaana watacaala ayaa mahad iska leh isoo gaarsiiyey maanta heerkanaan taaganahay hadaf intaasoo sanaan kusoo taamaya ilahi subxana watacaala i gaarsiiye ayaa ku mahadsan xami iyo hadadiilaha aan lahaa maanta inaan gaaro ilahi subxana watacaala ayaa ku mahadsan bacda xamdulilaah waxaan u mahad celinayaa macallimiinteydii igu soo dadaalay intaan iisoo dhabar adeege ee iga soo dhegaystay intaanoo qiro khaasatan waxaan u mahad celinayaa macalinkeyga ustaad cabdalle cabdalle waxaan leeyahay ilahi subxana watacaala abaalkaaga ha ka dhigo jannat alfirdows ilaclaa abaalkiisa ma gudi karee ilahi subxana watacaala ha uga dhigo jannat alfirdows ilaclaa waxaan kaloo halkaan uga mahadnaqayaa qof walba ee igu soo saacideeyey ka dambeeyey fikradana keenay inaan aniga ee tobanka qira aan barto ee maanta heerkaan aan gaaro qof walba oo igu soo saacideeyey ee igu soo sanaday waxaa ugu horeeya waalidiinteyda ilaahi subxaana watacaala abaalkooda jannaha ka dhigo in badan ayaan kusoo taamayay wax badan ayaan usoo dhafrayay inaan heerkaan gaaro allah subxaana watacaala ayaan uga mahadnaqayaa ilaahi subxaana watacaala mas-uuliyad weyn oo maanta gacanta iga saare hadafkaygana maadaama uu ii dhiibay waxaan rajaynayaa inaan sidee tahay ee macallimiinteyda liigu ammaantay inaan anna u gutoon uga soo baxo intaas ayaan rajaynayaa waxaan halkaan ugu ducaynayaa walaalaha mujaahidiinta waxaan u ducaynayaa awalan dadkii horta ka dambeeyey fikradan ah in la aas-aaso macadkan waxaan leeyahay dadkii fikradaas baxsaday ilaahi subxaana watacaala ha u barakeeya fikirkooda kuwii nool ee maanta taagan ilaahi subxaana watacaala dembigooda ha dhaafo kuwii ilaahi subxaana watacaala xaggiisa ku maqana waxaan leeyahay ilaahay dembi dhaaf ha siiyo hoygoodana allah subxaana watacaala ha uga dhiga jannada waxaan kaloo u ducaynayaa mujaahidiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ilaahi subxaana watacaala garabkiina ha noqdo guulna ha idiin siiyo waxaan khaatana u ducaynayaa walaalaheen mujaahidiinta khaza waxaan leeyahay ilaahi subxaana watacaala dhibka haya inuu ka dulqaada ayaan ugu ducaynaya nasri iyo faraj degdeg inuu ilaahi subxaana watacaala siiya ayaan ugu ducaynayaa waxaan u awoodna waa ducada waxaan mar kasta ugu ducaynaynaa inuu ilaahi subxaana watacaala sabarka ay sabreen ilaahi subxaana watacaala in uu siiyo sadkooda inay helaan maanta nasri iyo guul inay ku noolaadaan farxadda muslimiinta kale ay ku nool yihiin waxaan u ducaynayaa muslim walbo meel ku dhibaataysan inuu ilaahi subxaana watacaala dhibaatada haysa ka dulqaado ilaahi subxaana watacaala inuuna siiyo nasri degdeg ah oo noga gargaara gaalada waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee faafareebka wararka ee laysla soo gaarinay markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalka ismaaciil salaad aad baad umahadsan tahay walaalka bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteena aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteena diyaaradaha yahuudda ayaa afar labaatankii saaci lasoo dhaafay duqeymo waxay ka geysteen qayba ka mid a magaalada khaza halkaasoo ay ku shahiideen dad fara badan kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in maanta dadka ku shahiiday khaza ay gaarayaan soddon iyo laba ruux halka ay ku dhaawacmeen afartan iyo toddoba kale kadib duqeymo diyaaradaha yahuudda halka ay ka geysteen goobaha yahuuddu ay duqeymaha iyo xasuuqyada ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqadda rafax xeryaha qaxootiga al nuseyraad iyo almakhazi iyo sidoo kale mandiqada deerilbalax yahuuddu waxay xasuuq kaga geysteen mandiqada rafax halkaasoo ay ku shahiideen dad fara badan oo filistiiniyiin ah sida warbaahinta ay muuqaalada kusoo gudbinayeen waxay yahuuddu sidoo kale xasuuq ka geyseen mandiqada dereerbalax waxaana muuqaalo warbaahintu ay baahiyeen lagu arkayey shuhadada iyo dhaawaca oo laga daadgureynaya goobaha yahuuddu ay xasuuqa ka geysteen waa hagaag intaan ka bixin duqeymaha yahuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yahuudda tirada guud ee dadka shuhadada filistiiniyiinta ayaa gaartay soddon iyo saddex kun laba boqol iyo toddoba ruux halka dhaawacan uu marayo toddobaatan iyo shan kun sagaal boqol soddon iyo saddex ruux sida ay baahisaa caawa waaxda caafimaadka ee magaalada khaza dhinac kale haddaan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa dagaalo u dhexeeyay xoogaga muqaawamada iyo ciidanka yahuudda ayaa maanta waxay ka dhaceen magaalada khaza muqaawamadu waxay sheegeen inay weerar ku qaadeen saldhigyo ciidanka yahuuddu ay ku lahaayeen khaza waxay sidoo kale muqaawamadu sheegeen inay weerar ku qaadeen gaadiid ay la socdeen ciidamo yahuuda kooxaha waxaiska caabinta reer falastiin waxay sidoo kale xuseen inuu jiro khasaare isugu jira dhimashihii dhaawac oo ay gaarsiiyeen ciidanka yahuudda xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caaw wanagaynta aad buu mahadsan yahay walaalkan ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarka qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanto dambe ee noo balanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu